bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin fayla ka dhowaada warkan hamiinamo qodobadanka doorkarong ee idaacaddu warsan singhayton weyba ku mid ahaa faahfaahiniya weybaa ku baahaya weerar isnidaamiga ogeeka laga qaadeen saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir abaalmarinta inka badan ay ti oo lakabii tartankii qur-aan akhriska ayaa geeka la guddoonsiiyey arday kaalmo hor ku galeen tartanka qur-aan akhriskaasa dagaalo beeleedkii ku dareeri deegaanka dagaalo beeleedkii ku dareeri deegaanka banyaaley oo heliis hordhaa ee lakudeeriya xukuumadda federaalk soomaaliya weybaye sheegdeen tiya biyaasa mushaaraadka shaqaalo dowladda federaalka wasiirka arrimo guda ee soomaaliya gaalkacyo lakala kulumi mas-uuliyiinta puntland iyo galmudugga soddon madaxweyne oo ku qeyb galahayaan shirka arrimo qaxootiga ee ugandha aan diyaar garowka ciidulfitrigeela ku dareemahaya magaalooyinka soomaaliya dowladda soomaaliya weybaya hadhow ay tay magacawowka dhaxal suguga sacuudi akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal weybaa ku mid ahaa daacish oo yee qarxidii masjid qadiimiya oo ka yaala moosil
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo dhugunsadayaal khamiisa uu jamaanaha galahayta taarigdan iyo ka eedanta labaati lamada bilo lixaad juun sanadka lamada kun tomiyo toddobada ha ka dhowaada warkiiyo fisanga faahfaahino dheeraad ayaa ku bahaya qarax baabuur oo laka weeraray saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir kaasoo ku dhaladay khasaarana iska jara dhimasho dhaawa iyo burbura qaraxgan yeesub inlan ku dheegihaana ku mid ee degmooyinka gobolka banaadir weybana qaraxgan usi saameyn kuweeldhaday dhismo saldhiggiisaas oo kale minatimi layska agdhawaayeen afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya axmed maxamuud sayid carab iyo qaraxgan weyba uusa ka sheegay antiyo ka dhammaday shan qof meelisaas oo kale iyo ka dhaawacmeen todoba qof kale sayid carab iyo saas oo kale sheegeen tiyon jarna khasaare ciidamada hadeeri kudeeri qaraxan way banuuse qaraxan ka eeday intii ku dambeeyey shabaab kooxdii burcadiineedka ee shabaabka loo yaqaanay ayaa saldhigga waa beri waxay damceen inay khasaaro ay u geystaan ilaahay subxaana wa tacala waan ugu mahad celinaynaa ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya oo feejigsanaa cadowgaas u diyaarsanaa inay fashiliyaan dhibka ee shacabka soomaaliyeed inay gaarsiiyaan ay rabeen waa u jeediin wax khasaaro ah oo tiro badan ma dhicin shan ruuxa meeshaa ku dhimatay toddoba ruuxna way ku dhaawacantay oo shacabka soomaaliyeed ah ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya wax khasaara ah soo gaaray ma jirto waxaa ilaahay ugu mahad celinaynaa cadowgaas anta badan meelahada qaraxga kudhi iyo weybayo iyana koo'eed mashquul badan sababtan weybayeeta anti saldhiguusa ka dhowey isgoyska dabka us-ana ka yaala kontarool ciidamada booliska iyo ka baarayan baabuurta xilliyada baaritaanka adkaadana jidadkaas waybayo-yin ahaano eedan mashquul badana abaalmarintii inka badan ay tio lakabiyo u tartan qur-aan akhrise iyo geeka la guddoonsiyey arday kaalimo hore ku galeen tartan qur-aan akhrise
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق
weybageeka masjidka jaamac ee magaalada baydhabo ka gabagabeeyey tartan qur-aan akhrise oo lanqowadii boqol dugsi qur-aan oo ka yaala magaalada baydhaba weybana tartankan qur-aan akhris ka hayay koha bilowday labaatankan bilan ramadaana munaasabad kooban oo laaka gabagabeeyey tartanka qur-aan akhriska ee kudhiidi masjiduljaamaa ee baydhabo iyo weybaa ku qayb galay macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee tartami culmaa udiin ganacsatada magaalada baydhaba mada ku dareerta shirkadda beeka oo barnaamijkan taabageliyayaan iyo waalidiina sheekh ibraahim sheekh muudey oo ku mid hay sheekhayadii ha abaabulay arrintanyo weyba uuse ku hadalay ama uuse ku sheegoyay muhiimadda tartankana tartankii qur-aanka kariimkaha iyo ay ku socday masaajidka jaamaca magaalada baydhabo kaasoo ah bilaabday taariikhda madihayti labaatankii bili ramadaan waana ka ekaayay labaatan iyo litii bili ramadaan ikhwata alacizaa tartankaas qur-aanka ah raqam ahaan iyo musalsal ahaan madii la ara may haayay tartankii sagaalaad ee gobolkunka dhihi tirada dugsiyaalka tartankaa ka qiib galeen may haayeena boqol dugso mushaarikiinta ardayda ha ku qiib galeen musaabaqadaas may haayeena lama boqol iyo lix arday shan arday ma gonaatii lama boqol iyo kow arday iyaa ka tartantii muddadii usbuucug haaya tartanka ku socday arrintaas iyaada ee quwadaan iyo xooggaan iyo xiiladaanna mahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajintiis iyaa ku qabsani inii bilun barakaysan ramadaanka ilaahay iniin suurtageli intaa kadib musaabaqadaasii axwaaliya madiana meelo ka sheega may mahadan celiyaane in allaale intii kaalanka jeysatii musaabaqadaas inii qobsoonto walaalayaal musaabaqada hadafka lanqobdi ujeedgalka lahaay may haytay inii unu dhiiri geliina jiilka cusub ee yaryar ee ka nool deegaanadu si kordhanka qaado waxbarashadiyo iyo fikir joobo maxamed sheekh aadan bilow oo ay maarayaga shirkadda beeko barnaamijkan taabigelyaaye iyagoo baa uusu sheegay inti sanad walbayo qayb ku qaada doonaan barnaamijkan tartan qur-aan akhriska ee la qabadow bilkasta ramadaana mayba inta ku ballan qaadnay haddii una eena shirkadaha intii una ku qiib qaadadaana tartankan oo insha allahu tacaalaa socdo markian ha ku qaada haddii shirkadda korontada magaalada baydhabo noogeekas magaasho ka hadli kun afar boqol soddon iyo todoba sanada sanadii una ha dhaafni may sheegnay jaa-isada iyoonay abaalmarinta shirkadda biidi sanado kale ha socoto kun afar boqol soddon iyo sideed intiiuna kordhii doon waana ballantaas fuliini marka insha allahu tacaalaa may un do-ayanaya dadkii oo ganacsatadii shirkadaas lahay iyoona maalsho ilaahay inti in barakaay iyoonay shaqaalihii ha ku shaqeeyeen lacagtaas ha saarowshe had marlamaad may lahaa shirkadda hoobi ilaahay era sanadaha socod hoobi ilaahay cumranaynka sima inti insha allahu tacaalaa mar sanadba sanadii ku damboytiye walay aan ka tirgallay tartankan qur-aanka kariimka weybwaa markiinka horeytii arday ka tartamaasa qur-aanka kariimka la siiyey abaalmarin lacageed oo kaalinta koowaad lakabii lama kun oo doolar tanka hooseytona lakabii saddex boqol doolar iyo onayo jaraan beese kaashe kutaabo dhar iyo haddii kale oo qaali e oo la siiyaya ardaydii hakuherti haani kaalmoo hore galeen taasna laka dhiirigeliyay arday walba oo ku qayb qaaday tartankaasa xukuumadda federaalka soomaaliya way baya sheegday intiya biyaaso mushaaraadka shaqaale dowladda federaalka faahfaahinta warkan sinam cabdulaahi maxamed enin hayta
wasiiro ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo kutabi bangiga dhexe xamarya sheegay in xukuumadda soomaaliya iyo biyahayta mushaaraadka shaqaalaha ciidamada dowladda shanti biloodan ka dambeeyey guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise caliya sheegay amarha kubahiray isal wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre uuse bangiga kubasiday mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada wayba kale uuse sheegay dowladda federaalka in iyo mas-uuliyiid ka saaranta xaqiyoo leeyihiin shaqaalaha dowladda si iyo indardargeliyaan horumarka dalka maanta oo ciiddiina ay soo gelayso waxaa dowladdu amar soo bixisay siiba ra-iisul wasaaruhu amar cad ka soo bixiyey in laga gaarsiiyo shaqaalaha dowladda in mushaarkii la siiyo mushaarkaas oo dhinacna shaqaalihii xaqoodii la siinayo dhinaca kaletana howlqabadkii dowladda iyo waajibaadkoodii halkaas uu moogtahay la rabo in laga muujiyo arrintaasu waxay keenaysaa in mas-uuliyaddaas labada dhinacba in ay ka muuqato in qolo walba dhinaceeda ay gudato dowladdu shantii bilood lixda biloodoo ugu dambaysay tun iyo markii ay xilka qabatay waxay bixinaysay oo rasmiya oo ka duwan sidii waayihii horta dhici jirtay ay u bixinaysay mushaarooyinka shaqaalaha iyo ciidamada arrintaasu waa arrin muhiim ah shaqaaluhu waa ahmiyadda ay u leeyihiin horumarka dalka iyo shaqada waa la ogyahay shaqaalaha dalka iyo ciidamada xooga dalka yaayo eed inka owaada jaree mushaar la-aanta ka dhigi jartay bilooyin badan inkastoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya us horay use inshaacay in xukuumaddiisa biyi doonto mushaaraadka shaqaalaha iyo dowladda dagaal beeleedyadii ku dareereen deegaanka banyaale iyo weyba la dhexdhigay heliis hordhaacee faahfaahinta warkan cali maxamuud korontiyaninhaya
deegaanka benyaali oo ka tirsan gobolka hiiraan dhowaan waxa uu ku dagaalamay laba maleeshiya beeleedyo oo halkaasi wada dega dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray laba dhinac ee dagaalamaya odayaasha dhaqanka ee kasoo kala jeeda labada beelood ee dagaalamaya ayaa heshiis ordhac ah waxa ay ka gaareen dagaalka ka dhacay deegaanka banyaali ee gobolka hiiraan maamulka hirshabelle iyo ahlu sunna xubno ka socda ayaa ka shaqeeyey heshiis hordhac ah oo la kala dhex dhigo laba dhinac oo halkaa ka dagaalamaya sidoo kalena la kala qaado maleeshiyaadka madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobolada dhexe ee ahlusunna wal-jamaaca cali baashi aadan faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in heshiis hordhac ah laga gaaray dagaalkaas sidoo kalena la wada in la dhammaystiro wejiyada kale ee heshiiska waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ay ku heshiiyeen in xabadda lagu bedelo wadahadal iyo nabad rajaduna ay hadda wanaagsan tahay si hordhac waxay ku heshiiyeen in lagu bedelo dagaalkii xabadda ahaa in nabad lagu bedelo iyo wadahadal in la kala qaado ciidamadii oo aysan xabad danbe dhicin xabad joojin rasmi la sameeyo haddana way socotaa arrintu oo weli waxa waaye conclusion lama gaarin marka aada iyo aad bay rajadu u wanaagsan tahay haa deengaankii baa wada joognaa runtii arrintaaan ka dhacday arrin dagaal beeleed waaye marka doorka aan ku leenahay waxa waaye in aan dagaalkaas dhinaca nabadgelyada aan xaqiijino oo aan kala dhex galnay oo xabadii joojisnay oo ciidankii la kala durjiyey oo aan raadinay dadkii ahlulxalli walcaqdiga ahaa odayaasha dhaqanka ahaa isku keennay gogol u dhignay ay wada hadleen dejinay ayagii lafsadoodii in ka badan labaatan qof ayaa ku dhimatay dagaalka banyaali iyadoo dhaawacuna intaasi uu ka sii badan yahay walow hadda waxgaradka labada dhinac ay bilaabeen inay ka wada hadlaan wixii dhex maray labada beel si mar dambe aysan u dhicin dagaalo noocaana aan diyaargarowga munaasabadda ciidulfitriga ayaa laku dareemahay magaalooyin badan oo kumid ee soomaaliya waybana magaalooyinka sidweynka lanku dareemahay kumid aha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warbixin arrintaas ku saabsan weyba beledweynahan inku daray bashiir cabdulaahi cusmaana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaanada kale ee maamul goboleedka hirshabelle waxaa ka soconaya diyaargarow xoogan shacabka ay ugu jiraan maalinta ciidda waxaana mashquul xoogan laga dareemayaa suuqyada magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee hoos yimaada gobolka hiiraan dadweynaha ayaa waxay iibsanayaan dharka ciidda waxaana suuqyada buuxdhaafiyey caruur iyo haween qaar ka mid ah ganacsatada ayaa waxay ka warbixiyeen ganacsigooda magacayga haddii aan ku bilaabo magacaygu waa cabdirashiid cali aadan kuna nool gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne walaalayaal waxaan dareemayaa inay ciiddaani tahay mid aad iyo aad u farxad badan si wanaagsan ayaana waxna looga iibsadaa sida carruurta sida maaragtay dumarka sida ragga waxaan iibinaa dhar aad iyo aad u qiimo badan si sharaf badanna waana looga iibsadaa innaguna waan ku faraxsannahay dadweynaha wax naga gadanayana waxaan dareemaynaa mashquul siyaado ah sida maalmaha aakhirka ay tahay ciidda u diyaargalowgeeda ummaddu ay u diyaargaroobayso ciidda maasha allah boqolkiiba boqol waxaa loogu diyaargaroobayaa si aan caadi si aan caadi ahayn ganacsi wuxuu u socdaa si maasha allah sida ciyaalka oo kaleeto si aan caadi ahayn dharka loogu gadaya maasha allah xilligaana maasha allah badan ay kastoo maartay oo sixir barar iska dhaca maarto maarta ganacsigan annaga noonu ku adkeyn dadkii markaa noonu ku adkeyn waxay u malaynayaan in yacni mataqaana annaga waxaa wadana laakiin wax waa wax kor alla ka jiro xagga annaga yacni mataqaana ganacsiga markaa noo imaato karto sidii hore sidaan hayna altaan boqolkiiba boqol oo kasoo faa'idaa saas leenahay maasha allah hadda inta yaroo wareysiga qaadaysa ama dhibig waabo magacaygu waa cali maxamed xasan kuna sugan magaalada beledweyne khaasatan gobolka hiiraan run ahaantii waan soo dhaweynaynaa ciidan ciid wanaagsan waaye ramadaankan iyo mataqaana ramadaankii hore wallahi way kala wanaagsan yihiin maasha allah waa dareen dadka dareenkooda aad mataqaanaa ka dareemi kartaan macnaha farxadda mataqaana soo dhaweynta ciidul mataqaana fidriga marka maasha allah aad iyo aad anigana kula taba ganacsatada gobolka hiiraan ayaan ka mid nahay dadka ka ganacsata dharka sidaad arkaysaan marka alxamdulilah waa soo dhaweynaynaa run ahaantii waa koleta waa farxad waan soo dhaweynaynaa maasha allah dhanka kale goobaha inta badan aadka u mashquulka laga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah goobaha inta badan lagu talo dharka iyadoo goobahaas qaarkood dadka jooga ay ii sheegeen in haatan ganacsigooda uu aad u wanaagsan yahay dadka ciidda aaday usoo dhaweehayaan aaday ugu diyaargaroobahayaan maaragtay xilligii mashquulka xagga harqaanka xagga dharka xagga ilmaha sida loo ciidsiinaa mashquulkii aa lagu jiraa dadkao dhan diyaargaroow inay ciidda soo dhaweeyaan ninkii ilaahay nolol ku gaarsiiya diyaar u yihin ما شاء الله qof walba intii markaas tabartiisu ay tahay oo taasiga tali karo ay lacagtiisuna la ekaanaysaa haddii uu naxabati la qoon diraci wax la mid tali yaqaan lacagtiisa diraci laagta haddii uu ka badan tali yaqaan inta uu tali karaa balagta nin walba tabartiisa ciilays ama meel geynay si aad oo weyn loogu diyaar garoobayaa baryahan suuqa xasaradu inuu iidaa laga dareemayaa sida shaqada harqaanka macaaliyaasha iyo ganacsiga magaalada aad u kala socda ciidan jawigeeda waa degan yahay okay alxamdulilah labadii iid waa isku mid laakiin hadda ganacsiga aad hadda sii kacay hadda okay sida shaqada inagu socota okay wax walba lacag ku darsamo oo aad ciidda awgeed qarashkii maantana soo gelaya qarashka hadda qarashkan aan laba jibaarin maalinta ciidda ayaa waxaa ka harsan maalmo kooban iyadoo ay jiraan dad kale oo aan awoodin oo ay ka mid yihiin dadka danta yar ee ku nool xerooyinka ku yaala magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee uu maamulo maamul goboleedka hirshabelle bashiir cabdullahi cusmaan raadi warsa beledweyne madaxweynaha uganda yoweri museveni waxaa kayaga qaramada midoobay antonio guteres yege kasoo wada jira caasimada kambalanka furan jurland uga hadlaya arrimo qaxootiga afrika oo lankamaga daray garab surmowga qaxootiga shirkan oo la maalmood dareeradoon wayba ku qeyb kala haya ilaa soddon madaxweyne oo uskajara madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waybana ujeedada shirkan la kuleeyay etaa sidii laan af jari lahayo olaada wadamada koonfurta suudaan i kongo oo qaxootiganka badan ah kuruurahayaan waybana shirkan lanku kuusahaya deeqbeese oo deerayaan lama milyan oo lan taragal inta laga maalgeliy barnaamijyada hor korlanka qaadow nolola qaxootiga dalka uganda iyo qaxootiganka badan martigelidii sanadkan taasoo laga qiyaasay hal dhibiy sadde milyan ahaana soo badan shaqukooyin koonfurta suudi oo badan haraabe iyaala qaxootiga dhalinyarada ee ka jaran xeryo iyo kocodsidan madaxda ku qeyb galahayta shirkagantiyo xooga saaraan sidii lahan afjari lahayo colaada dalsha ku jarta dhina kaleed xogayaga qaramada midoobey antonio guteres oo uu sagu heliyaya madaga hay-adda qaxootiga adduunka u n g c r oo shalay deeray magaalada kambaaliya geekaweybayo booqadeena qaxootiga koonfurta suudaan ee ka jaraan heriyo qaxootiga ee uganda qoraal geekaha ku bahay wasaaradda arrimo banaanka ee federaalka soomaaliya laga sheegay intii madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu sahambaryan dari maxamed bin salmaan oo shalay lanka magacaabay intuusnagadow dhaxal sugaga koowaad ee boqortooyada sacuudiya maxamed bin salmaan oo uusa dhalay boqorka hadda xilka haye salmaan iyo saasoo kale lang magacaabay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeen usoona sii haayi doonaa xilka uu soo horeyn sii haaya ee wasiirka gaashaandhigga sacuudiya aan ka dambeynteena dhugunsidyaala masaajidka al nuuri ee ka yaala magaalada moosil oo dhisna ay muddo ku badan sideed boqol oo sana iyo gebi ahaanba la burburi laka burburi qarax weyn hellameelaasa laka hareeray kooxogyinka dambeeyaan ee maleeshiyaadka daacish ee magaaladaas ku dagaalamaase maleeshiyaadkan daacish yee la rumaysanyahan tiyo ka hirinayaan amayo ka hireen masjidka walyaabo qarahawa kureedna gebi ahaanba la burburiyay masjidka warkii isinkula darartan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana antaninkeega intii warkanka lamid a reedanku kulmaan oo basinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo